sabuuradii cutubka koob iyo lixdanaad ilaahay ow qayladayda maqal oo baryadaydana dhegta u dhig markii qalbigaygu itaab darraado waxaan kaaga qayshan doonaa darabka dhulka ugu shisheeya ii hoggaami dhagaxa iga dheer waayo waxaad ii ahayd magangal iyo qalcad adag oo aan cadowga ka galo anigu weligayba waxaan degganaan doonaa taambuuggaaga oo waxaan magangeli doonaa baalashaada meeshooda qarsoon salaa waayo ilaahow nidarradaydii waad maqashay oo waxaad siisay kuwa magacaaga ka cabsada dhaxalkooda boqorka noloshiisa waad dheeraynaysaa oo cimrigiisuna wuxuu noqon doonaa sida qarniyo badan oo weligiisba wuxuu joogi doonaa ilaah hortiisa raxmad iyo run u diyaari inay isaga dhowraan markaasaan weligayba magacaaga ammaan ugu gabi doonaa si aan maalin kasta nidarradayda u oofiyo